إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysa doontaan waxaa ka mid ah tiro ka mid a askarta maamulka jubbaland ayaa ku dhaawacmay weerar ay mujaahidiinta ku qaadeen deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalk ee magaalada muqdisho waxaa la baahiyey dardaaranka naftii hurihii fuliyey weerarkii qaraxa ahaa ee lagu dahfuray weerarkii ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen deegaanka sabiid ee shabeellaha hoose weerar ayaa lagu qaaday askarta koonfur galbeed ee jooga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay wilaayada baay ayaa kulan la qaadatay guddiga beeralayda wilaayadaas kaasi oo looga arinsaday sidii sare loogu sii qaadi lahaa tacabka beeraha saraakiisha dowladda federaalk ayaa sheegay in deegaanada ay diyaaradaha maraykanku geeyeen askartooda dadka shacabka ah ka qaxayaan dhulgariir xooggiisa laga dareemay waddamo badan ayaa mar kale ruxay dalka turkiga دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii iyo faahfaahsan tiro ka mid a askarta maamulka jubbaland ayaa ku dhaawacmay weerar mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen deegaanka baarka ee duleedka kismaayo warkaasi iyo weerar kale oo ku aadan dowladda federaalka wasaaradda gaashaandhigga ku leedahay muqdisho oo la weeraray iyo askarta maamulka koonfur galbeed ee ku sugan magaalada baydhabo oo weerar kala kulmay ciidamada mujaahidiinta wararkaas waxaa soo jeedinaya haashim ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala howlgalla ka fuliyey gobolada banaadir bay iyo jubbada hoose haddii aynu ka horeyno dhanka gobolka banaadir ciidamo hubeysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal toosa ku qaaday xerada guulwadayaasha oo u dhow wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada muqdisho halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan dowladda federaalka dagaalka oo socday in muddo ah ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana laga dareemay xaafadaha ku dhowdhow aagaas welina tafaasiil dheeraada kama aanaan helin inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha gaaray ciidamada dowladda federaalka ee xalay lagu weeraray guulwadayaasha dagaalkan ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xala ku ekeeyeen guulwadayaasha ayaa kusoo aadaya xili magaalada muqdisho ay kusii kordhayaan dalalka qorshaysan iyo qaraxyada ee lala beegsanayo saraakiisha iyo askarta dowladda federaalka shalay ayay ahayd markii qarax lagu dhaawacay sargaal ka tirsan dowladda federaalka oo ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan laamiyaraha soobe waxaana la arkay sawirada gaariga sargaalkan lagu qarxiyey oo aada u gubtay dhanka jubbooyinka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay shala gelinkii dambe dagaal culus ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka jubbaland kuwaas oo geedajaris ku howlanaa ciidamadan ayaa geedaha ka jaraya nawaaxiga deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo waxaana mar qura rasaas ku bilaabay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu yaraan saddex askari oo ka tirsanaa ciidamadii geedaha jarayay ee maamulka jubbaland ayaa dhaawac soo gaaray dhanka gobolka bayna ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday fariisin ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay kaga sugnaayeen halka loo yaqaano xerada makuundo ee magaalada baydhabo halkaas oo laga maqlayay dhawaqa rasaasta welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray inta uu la egyahay waa mahadsantahay haashim cabdinaasir waxaa la baahiyey dardaaranka naftii hurihii fuliyey weerarkii qaraxa ahaa ee lagu daafuray weerarkii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhowaan ku qaadeen deegaanka sabiid ee gobolka shabeellaha hoose maxamed daahir racale sooweyaa warbixinta soo jeedinaya idaacadda alandulus ee ku hadasha afka xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay baahisay dardaaranka uu ka tegay mid ka mid ah raggii camaliyadda istishaadiga ah ku galay deegaanka sabiid ee duleedka degmada afgooye maxamed cabduqaadir macalin maki ayaa ka tegay dardaaran muhiim ah oo dhinacyo badan taabanaya ugu horeyn waxa uu fariin u diray dadka muslimiinta ah dhallinyarada ayuu si gaar ah ugu soo jeediyey inay u heeliyaan kitaabka ah oo la isku soo bahaystay dadka muslimiinta waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsada ilaahay subxaana wa tacaala awaamiir buu na siiyey ilaahay subxaana wa tacaala awaamirtiisa si dhammaystiran aan u qaadano ilaahay subxaana wa tacaala ka cabsada dhallinyaro ilaahay subxaana wa tacaala jihaadkiisa maanta een kitaabkiisa gurmud u baahan yahay ilaahay subxana watacaala kitaabkiisa loo hiiliyo ilaahay subxana watacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu in tansuru llaha yansurkum wayusabit aqdaamakum Een, ilaahay subxana watacaala waa isku filan yahay gargaar gaaladan hal maalin inaad dam ka sii ilaahay subxana watacaala waa awooda laakiin aniga ilaahay subxana watacaala weli jaanisna siinaya marka dhalinyarada muslimiinta gaar ahaan dhalinyarada soomaaliyeed waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada jihaadkana soo aada maanta waa caafimaad qabtiin Een, indhihiin waa fiyowyihiin maskaxdeed waa fiyowda ilaahay subxana watacaala ka cabsada guutada istishaadiyiinta uu ka tirsanaa ayuu ku wajahay dardaarankan waxaan halkan fariin kale u diraya walaalaha istishaadiyiinta oo maanta ummadda hormuudkooda ah ilaahay subxaana watacaala ha sugo walaalahaas ilaahay subxaana watacaala ha- ha noo barakeeyo ilaahay subxaana watacaala idinka oo kalena ha noo badiyo walaalaha een, istishaadiyiinta waxaan ka codsanayaa inay iisoo duceeyaan ikhwaane walaalaha istishaadiyiinta ilaahay subxaana watacaala dartiisa idin jeclahay waan jeclaan lahaa inaan idila joogo hadda een, ii sheeg adi laakiin qof walbo maalintiisa iyo waqtigiisu baha ilaahay subxaana watacaala ha idin fuduseeyo ilaahay subxaana watacaala ha idin sugo qaybaha dambe dardaaranka maxamed cabduqaadir macalin maki waxa uu kula hadlay qabiilka begede ee uu ka dhashay isagoo soo hadal qaaday qaraabadiisa ummadda muslimiinta dhammaan waxaan leeyahay gaar ahaan qabiilka aan ka dhashtay een, begeda ilaahay subxana watacaala ka cabsada een, ilaahay subxana watacaala ka baqa een, jihaadka waad ku yartihiin boqolkii sagaashan iyo sagaal waad ku yartihiin jihaadka ilaahay subxana watacaala ka cabsada een, ilaahay subxana watacaala diintiisa haloo soo kaco een, markaan usoo laabto waalidiinteyda qaaska ah ilaahay subxana watacaala kheyr ha idin siiyo hooyadii iyo aabahay ilaahay subxana watacaala ha idin barakeeyo waad isoo koriseen waad isoo barbaariseen diina isoo barteen waad ii guuriseen ilaaha subxaana watacaala ha idinka abaalmariyo si kastaba ha aatee dhowaan ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ay weerareen saldhig ciidanka dowladda ay ku lahaayeen deegaanka sabiid oo u dhow degmada afgooye weerarkaasi oo filim iyo sawiro laga soo saaray ayaa dhaliyay khasaare baaxad leh oo soo gaaray dowladda federaalka waxaana looga dilay soddon iyo siddeed askari iyadoo laga furtay gaadiidka dagaalka iyo hub
wilaayada baay ayaa kulan la qaadatay guddiga beeralayda wilaayadaas kaasi oo looga arrinsanaya sidii sare loogu sii qaadi lahaa tacabka beeraha mahad cubayd ayaa warkaas soo jeedinaya wuxuu ahaa kulan socday in muddo ah una dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada baay iyo guddiga beeralayda gobolkaasi kulanka ayaa looga hadlay sidii sare loogu qaadi lahaa tacabka beeraha islamarkaana bulshada lagu wacyigelin lahaa inay horumariyaan wax soo saarka ugu horreyn waxaa kulanka kelimad ka jeediyey sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada baay waxaana ka mid ahaa hadaladiisii qodobkan ku horreeyay markaana rafaday may buax ana dareen mas-uuliyadeed la gaaday shucuuru bilmas-uuliya dareen mas-uuliyadeed ana la gaaday macnaa jamace madii wal laka siiya mase qalab la keenka daaga mase baase laka siiya mase walkale laka siiya markaase la dhaqdhaqaagay la shageeya ma-eh may ataa walaaga nololiitaw nololiitaw nololi qaraabadiyu nololi jiiranka iyo darasku nololi muslimiinta walaayada ka noolayay lankasta xilgaar ee ani isu isu saara sidii suguudba beero walaayadan tan eh beero jee sidii sida ansab anka ho anka ka wanaagsan dala jaxa ka baxa fadi ilaahay ha biye laakiin asbaabilata asbaabilata beero hoob roob dhaho waana lang abuurn una dhanba lang misigi iyo badarku sugo qaabla maneejar yo ilaahay wala ku biyo ha ku biyi koro subxaana wa tacaala aboodisna dhanta laakiin may ata asbaabi jaran sidoo kale qaar ka mid ah beeralayda wilaayada baay ayaa goobta ka hadlay maylena uun eh, siyo degmo iyo haddanta karoogna ilaah mahadle may fadaane nambar kow deegaanka lakuwar qabo biyoogun jiilalnimadun meeli wadanka wax soo saar sheelaseeda biyogasnanin hir mbaahangna ilaahay lakahale ilaahay sheena doona laazim ilaah mahadle nanoo hir biyogas mbaahangna dheero intaa dharna boqol qarni la fadhiya horta dibli ofdiyoolsheenta malka tacabna wixii obayaalkayno baa tacabaay onuuna tacabaani walhiyeedseeni horta malka tacbad jerna wadanka bildaan dhow maaha wadankii edeyn dalka kigayn harumbihi edunha malka gorowa maska gorowa abuurkaynoon waaba heer ballena unu migi baartiligo goroor ka aalo balle mire abuurnin mir bale raataa geeda laga gandhoo galanto maduulaga laka gooyinahada laka qubada ma abuurdaan
ma ahan markii ugu horreysay oo ay dowro noocaan ah wilaayada baay u qabato beeralayda gobolkaasi
saraakiisha dowladda federaalk ayaa sheegay in deegaanada ay diyaaradaha maraykanku geeyeen askartooda dadka shacabka ah ka qaxayaan maxamed ciise ayaa warkaas inoo faahfaahinaya tan iyo markii uu xasan sheekh soo qaatay gulf colaadeedkii maraykanka loogu soo dhiibay taasoo ah in soomaaliya laga hirgeliyo danaha maraykanka iyo dimuqraadiyadda ciidamadiisana duulaanka kusoo qaadeen qaybo ka mid ah deegaano dhaca bartamaha iyo koonfurta soomaaliya iyadoo ay waardiye ka hayaan diyaaradaha daroniska ah ayaa waxay wajahayaan xaalad adag meelaha ay ku jabeen ciidamada dowladda federaalk waxaa ka mid ah qaybo ka mid ah wilaayada islaamiga ah shabeellaha dhexe hiiraan galgaduud iyo mudug oo lagu maamulayay shareecada alleh dadka shacabka ah ee ku dhaqanna ay ku noolaayeen amni duulaanka xasan sheekh ciidamadiisa kusoo qaadeen deegaanadii shareecada islaamka lagu maamulayay ayaa sababay in meelaha ay qabsadeen ciidamadu ay dadka shacabka isaga baxeen iyagoo ka cabsanaya inay dadka dhibaateeyaan sarkaal ka tirsan dowladda federaalk ayaa yidhi meeshaad qabsato shacab uguma tegaysid isagoo tusaale ugu soo qaatay wilaayada shabeellaha dhexe adiga markaad meesha qabsato shacabba ugu tegi maysid meel kastoo la qabtana waxaa fiican dadka u dhashay inuu ciidamada kamid yahay ama uu kamid yahay macawiisleyda si ay dadkaas ula xiriiraan degmada alcowsar waxaa waaye meelaha ugu muhiimsan ee ay deganaayeen ay kasha degteen waaye oo u cadday cali guduudaa ka mida aadan yabaalaa ka mida hadda alcowsar oo kale markaan tagnay aadan yabaal oo kale markaan tag dadka waa weyn kaligeenaa meesha jooga hal wiilaa noogu horreeya dukaan furay iyo hal gabaroo shaah ku karisa aa ku horeysa aa joogta gabartina inta kasha kana xirnayda laftirkeeda alcowsarna iska dhaafa alcowsar waxaaba laga maqlaay dad dhan waa ka weyn ciidamada dowladda federaalk ayaa tacdiyaad dil dhac iyo kufsi u geysta dadka rayidka ah iyadoo ay u dheer tahay inay diinta islaamka kusoo duuleen shisheeyaha gumaystaha ahna garabsiiyey warkaan dhegeystayaal saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dhulgariir xooggiisa laga dareemay wadamo badan ayaa mar kale ruuxay dalka turkiga dad goobjoogayaal ah ayaa soo sheegay inay duumeen dhismayaal dhowr ah oo ku yaala waqooyiga dalka suuriya iyo sidoo kale koonfurta turkiga kadib dhulgariir xooggan oo cabirkiisa lagu qiyaasay lix dhibic afar rikhtar uu ka dhacay gobolka hatay ee koonfurta dalka turkiga dhulgariirkan ayaa wuxuu dhacay saacadda markay ku beegneed abaare labaatankii waqtiga maxalliga ah ee dalkaasi turkiga waxaana saameyntiisa laga dareemay wadamo badan oo ku yaala sham wax ka mid a lubnaan suuriya falastiin iyo sidoo kale mandiqada loo yaqaano antakiya ee koonfurta dalka turkiga dhulgariirkan wuxuu imaanayaa iyadoo dhowaan kow iyo toban gobol oo ku yaala wadanka turkiga iyo sidoo kale suuriya ay ka dhaceen dhulgariiro aada u saameyn badanna way ku dhinteen dad ku dhow kow iyo afartan kun oo ruux halkay ku dhaawacmeen tiraintaas ka badan warkii subaxnimo dhegeystayaal saaka ayaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan oo inaga intaa